asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warka iyaga duhurnimo ee warbaahinta redio baydhabo idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda u doorka roona xubnihii ka harsanaa kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo maanta la doortay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waa waan ku faraxsanahay in doorashadii aqalka sare ee gobollada waqooyi ay soo idlaatay xukunna lagu riday askari qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho booliska puntland oo gacanta ku dhigay nin dilgeysay booliska minneabolis oo xidhay nin haweenay soomaali ah dilay qashinna ku riday maydkeeda soomaaliya oo ka qayb gashay shirka dalalka ku bahoobay suuqa kumeesa akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal duhurnimadan qodobka ugu doorka roon ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dumar ah oo loo magacaabay dalka tuuniisiya waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee sebtembar sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan xubnihii ka harsanaa kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi ee somalilan ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho teendhada fasiyooni ee magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka harsanayd kow iyo tobanka kursi ee gobollada waqooyi ee somalilan ay ku leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kursiga koowaad ee doorashadii maanta waxaa ku tartami lahaa siciid cabdi xasan iyo jaamac cabdulaahi maxamed balse jaamac cabdulaahi ayaa tanaasulay waxaana cod een gacanta aagah ay ugu codeeyeen afartan iyo labo ergo ee goobta fadhisay siciid cabdi xasan ma jirin qof diiday amaba ka aamusay kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay muno cumar xasan iyo naciimo xasan xaaji maxamuud waxaana kursigaasi ku soo baxay naciimo xasan xaaji maxamuud oo heshay codad gaarayay soddon cod halka muna cumar xasan oo kursigaasi horey ugu fadhisay ay heshay saddex iyo toban cod kursiga saddexaad doorashadii maanta waxaa ku tartami lahaa axmed maxamed siciid oo kursigan horey ugu fadhiyey balse tanaasulay iyo xasan cabdi gaas oo goobta doorashada aana tegin waxaana kursiga ku soo baxay senator cabdirasaaq axmed cali kursiga afaraad waxaa ku tartami lahaa baasheeh maxamed ismaaciil iyo abwaan axmed ibraahim maxamed qorane balse baashe maxamed ismaaciil uu tanaasulay waxaana kursigaasi ku guulaystay abwaan axmed ibraahim maxamed qorane kursiga ugu dambeeyey ee doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ee maanta waxaa ku tartami lahaa deeqe xasan xuseen iyo hodan abuukar xasan balse waxaa kursigaasi ku guulaystay hadeeqo xasan xuseen kadib markii ay tanaasushay maanta waxaa guud ahaana lasoo gebagabeeyey doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi waxaana maalmaha soo socda bilaaban doona doorashada xubnaha aqalka sare uga harsan dowlad goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood dhanka kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa u hambaleeyey shanta kursi ee xildhibaanada aqalka sare kuwaasi oo maanta lagu doortay xerada afasyooni ee magaalada muqdisho waxaan hambalyo u dirayaa mudanayaasha maanta la doortay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku matalaya somalilan waan ku faraxsanahay in doorashadii aqalka sare ee gobollada waqooyi ay ku soo idlaatay guul ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ugu dambeyn ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale hambalyo iyo ammaan u jeediyey ergooyinka wax doortay iyo guddiyada doorashada ee sida hufan ee xilkasnimada leh doorashada u maamulay kuraasta maanta la doortay ayaa waxay kala yihiin magacyadooda xubnaha aqalka sare kow siciid cabdi xasan labo naciimo xasan xaaji saddex axmed maxamed siciid afar axmed ibraahim maxamed shan deeqe xasan xuseen soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka dalalka ku bahoobay suuqa lagu magacaabo komesa wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ka qayb galay shirkii afar iyo labaatanaad ee wasiirada cadaaladda iyo xeer ilaalayaasha wadamada ku bahoobay suuqa guud ee bariga iyo koonfurta afrika ee komesa oo ay soomaaliya xubin ay ka tahay laguna qabtay aaladda fogaan aragga ee zoomka waxaan uga warbixiyey horumarada ay soomaaliya ay ku tallaabsatay dhanka cadaaladda iyo garsoorka sida dhisidda golaha adeega garsoorka guddiga qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa ku biirista sharciyada caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee u n a u arab league iyo wixii la mid ah ayuu qoraal uu soo saaray ku yidhi wasiir jaamac wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuure jaamac qoraalka wasiirka ayaa intaasi kusii daray waxaan sidoo kale aan la wadaagay qorshaha istaraatiijiyadda shanta sano ee aan diyaarinay muddadii aan xafiiska joognay iyo caqabadaha haysa guud ahaan bahda cadaaladda dalkeenna ayuu yidhi wasiir jaamac xukun ayaa lagu riday askari qof shacab ahaa ku dilay magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun waxay ku riday askari ka tirsanaa ciidamada booliska kaas oo degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ku dilay qof shacab ahaa askarigan oo lagu magacaabo dable boolis maxamed cabdi jaamac joof ayaa agagarka isgoyska ceelgaabta qeybta degmada xamar jajab wuxuu labiiyo labaatankii juun ee sanadkan xilli habeen ah ku dilay marxuum yaxye cabdicasiis maxamed oo ahaa shacab xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in dable booliis maxamed cabdi jaamac sababta uu u dilay qoys xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in dable booliis maxamed cabdi jaamac sababta uu u dilay qofka shacabka ah inay ahayd dhac uu u geysanayay isagoona saddex badood madaxa kaga dhuftay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute oo xukunkaasi ku dhawaaqay ayaa sheegay in dable boolis maxamed cabdi jaamac joof lagu xukumay dil toogasho ah oo oo ah qisaasta marxuum yaxye cabdi casiis maxamed goobta xukunkaasi lagu ridayay askariga ka tirsanaa ciidamada booliska soomaaliya ayaa waxaa ku sugnaa ehlada askariga iyo ehlada marxuumka la dilay iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxaa horey uga dhacay dilalka askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ay u geysteen dad shacab ah kuwaasi oo baxsaday qaarkood halka qaarkoodna la qabtay lana xukumay booliska puntland ayaa gacanta ku dhigay nin dil ka geystay deegaanada maamul goboleedkaasi puntland ciidamada booliska qeybta gobolka nugaal ee puntland ayaa ku guulaystay inay gacanta ay ku soo dhigaan maxamed cabdulqaadir muuse afdheere oo tuulada loo yaqaano laanta hawada oo dhinaca bari ka xigta magaalada garoowe ku dilay marxuuma bootaan cawl oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka badda ee puntland war ka soo baxay taliska ciidamada booliska qeybta gobolka nugaal ee puntland ayaa lagu sheegay in gacan ku-dhiiglaha markii uu dilka uu geystay uu baxsaday balse ciidamada ay ka soo qabteen inta u dhexaysa baarweyn iyo deegaanka lagu magacaabo budun buto oo ka tirsan deegaanka qarxis ee gobolka nugaal taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal gaashaanle sare maxamed aadan jaamac ayaa sheegay in ciidamada booliska qeybta gobolka nugaal ay mar kasta ay ka howlgalayaan inay soo qabtaan cid walba oo falal dil ah geysta dilka magaalada garoowe lagu geystay bootaan cawl oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adaha amniga puntland ayaa ku soo aaday xilli maalin ka hor ciidamada ilaalada madaxweynaha puntland ay magaalada garoowe ay ku dileen gabar lagu magacaabi jiray maryan axmed caato booliska minneabolis minneabolis ee dalkaasi maraykanka ayaa xiray nin haweenay soomaali ah dilay kadibna qashin ku riday meydkeeda ciidamada booliska magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka ayaa waxay sameeyeen howlgal ay ku qabteen nin soomaali ah kaasi oo la sheegay in uu dilay haweenay soomaali ah kadibna meydkeeda uu qashinka ku riday ninka dilka geysay ayaa lagu magacaabaa guuleed axmed cabdilaahi da-diisuna ay tahay saddex iyo labaatan jir waxaana lagu xiray xabsiga degmada xenebin en si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo saraakiisha ciidamada booliska magaalada minneabolis waxay sheegeen in dhibanaha iyo qofka la tuhunsan yahay ay is-yaqaaneen laakiin haweenayda la dilay ayaanan weli si rasmi ah loo aqoonsan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka muwaadinkan soomaaliga ah uu magaalada minneabolis ugu geystay haweenaydana soomaalida ah waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ninka uu isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya saraakiisha ciidamada booliska minneabolis waxay sheegeen in dilkan uu yahay darajada labaad islamarkaana ninkaasi ay maxkamadda horgeyn doonaan si loo xukumo halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta redio baydhaba ee magaala tanbaydhabo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dumar ah ayaa loo magacaabay dalkaasi tunisiya madaxweynaha tunisiya qays siciid ayaa ka yaabiyey dad badan kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi u magacaabay rofesor najla bowden ramdon oo ah lixdan iyo saddex jir iyadoona noqotay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dumar ah ee dalkaasi tunisiya soo mara najla oo macalimaad ka ahayd kulliyadda qiimaha badan ee injineerada ayaa ah khabiir cilmiga juqraafiga ah waxayna ay la wareegi doontaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo bannaanaa tan iyo shan iyo labaatankii luuliyo ee sanadkan kadib markii madaxweyne siciid uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaarihii hore islamarkaana uu kala diray baarlamanka dalkaasi bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne qays siciid ayaa ku amray in haweenaydan inay sidaa ugu dhaqsiyaha badan u soo magacowdo golaha wasiirada cusub ee dalkaasi tunisiya tallaabooyinka madaxweynaha dalkaasi tunisiya waxay dhinac u riixeen xisbigii ennahda ee xukumayay golaha sharci dejinta taasi oo dhalisay in dadka dhaliila ay cambaareeyaan ficiladiisa oo ay ku sheegeen afgembi halis gelinaya dimuqraadiyadda da-da yar ee dalkaasi tunisiya waxayna ku tilmaameen mid halis gelin karta guulaha dimuqraadiyadeed ee la gaaray kadib kacdoonkii tunisiya oo uu gacan ka geystay kacdoonkii guga carabta horaantii laba kun iyo tobankii toddobaadkii hore madaxweyne siciid wuxuu laalay inta badan dastuurka isagoona ku doodayay inuu ku xukumi karo dalka wareegto muddo aan xadidnayn warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal duhurnimadan halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdurashiid ismaaciil abu karanteeno dhanka farsamada iyo iskudabaridka waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaana cabdinuur borow tani kulansadama dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo ciid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba